بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد waxaynu dhexda kaga sii jirnaa kitaabkii mukhtasar latiif ama mukhtasar sagiir ee lilcalaama cabdallah ibnu cabdiraxmaan bafadli alxadramiy waxaynu maraynay u dambayntii isagoo inoo tilmaamay biyaha yar iyo waxyaabaha kale aan biyaha ahayn ee dareeraaga ah labaduba inay ku nijaasoobayaan in nijaasa la kulantay bimujaradi mulaaqaati najaasa ha bedeleen ama yay bedelin halkaasibay inoo joogtay marka wuxuu yidhi wa yucfaa waxa la saamaxaa canilyasiiri intii yarayd ee min ashacri najis dhogortii nijaasowday ah dhogorta nijaasowday labiyo saddexda midh macnaha waa la marka waa la iska cafiyaa oo maadaamoo baktiga dhogortiisa aanay ka soo reebaynin waxyaabaha masalan nijaasanimada laga bixinayo sida ahlulcilmiga in badan oo kale yihiin ayaa madhabkii waxay leeyihiin dhogorta inteeda yar hadday masalan biyihii iyo ku dhacdo waa la cafiyey wa canilmaytati baktigiina waa la cafiy oo markaa masalan biyihii oo kale saamayn kuma yeelanayo allatii baktigaasi oo laa nafsa lahaa saa'ila laa nafsa bimacnaa laa dama aan dhiig lahayn laa nafsa macnaha laa dama aan dhiig lahaa iyada u sugnaaday aanu jirin oo saa'ilatun dariiraya baktiga dhiig soconaya aan lahayn oo haddii masalan adinka yar laga jaro oo kale iyo wixii la mid a aan markiiba dhiig soo qubanayn hadduu doono dhiig haba yeesho laakiin dhiig dareeraya oo soconaya ma leh mar hadday sidaa noqoto waxay noqonaysaa isaguna waa nijaase la cafinayo oo maadaama nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam duqsiga marka uu ku dhaco masalan sharaabka midkiin inuu quusiyo maxaa yeelay fii axadi janaaxayhi daa wa fi laakhari dawaa ama shifaa labada baal midna dawuu ku sitaa midna cudur buu ku sitaa markaa hore u geliya buu yidhi marka quusintaa la quusinayaa waa madinat lmowt waxay geeribay markaa loo fileen u tahay marka mar hadday loo fileen u tahay macnaheedu wuxuu noqonayaa kaanamaa in la dilay oo kale marka mar haddii biyihii dhexdoodii lagu dilay oo la odhan waaye iska quba in la yidhi cabba hore u geliyo dee nijaas lama cabo marka daahirnimay tusinaysaa xayawaanaadka kalese qiyaas baa lagu haleeshiiyey laga qiyaasanayo xaggaa tanjiiska oo qura xaggaa nijaasaynta ama xagga garbahooda umawar baynu haynaa haddii iminka xayawaan kale ku dhaco kuwaa duulduulaya shinni iyo wixii la mida hadday biyo aynagaga dhacdo waxa weeye quusin mayno xaquma lihin inaynu quusino lakiin hadday inagaga baktido ayuun baynu odhanaynaa waa daahir dhinaca laga qiyaastay waa dhinaca tanjiiska iyo dahaarada ama xagga laba baal baa midba wax yihiin duqsiguunbaa lagu sheegay baalasha kale xayawaanaadka duule kale warkood ma qabno marka waxa weeyaan baktigaas isaguna biyaha waxba yeeli maayo oo iskaga weyse qaadanaynaa haddii midheer duqsiyaa ku dhacaan shuruud baanay u dhigaan oo ah inuu iskii ugu dhaco adigu ha ku ridin waa inuu iskii ugu dhacaa mid halkan ka soo duulaya adigu ha ku leexini waana inuu biyaha ku dhintaa waayo hadduu isagoo nool aad ka soo saarto dee xayawaan oo dhani siduu u dhan yahayba nool oo dhani waa daahir cinda almadhab ila alkalba walkhinziir labadaa mooyaane eyga iyo doofaarka iyo furuucdooda mooyaane wixii kaleba waxa weeye ee nooli waa daahir laakiin waxay nolosha ku nijaaseeyaan kuwaasunbaa jira oo ay yidhaahdaan waxa weeyaan waa waa najisu lcayn cayntiisaa nijaasa baktigan meesha ku dhacaya ee aynu nidhi waa mayto la saamaxayaa oo dhiig dareero ma leh waana inaanay biyaha bedelin oo dee hadday ku ururaan oo meeshaba duksi miidhani qabsado ama biyahaba baranbara miidhani jiidho oo ay ku wada dhex baktido hadday bedesho dee loo dhowaan maayo dad adigu ku gurtayna sax maaha markaana loo dhowaan maayo marka adigu umuuro noocaasi ah ayaa ay tilmaamaan waaya qaarkood baa ahlulcilmiga yidhi maya qodobkan in lagu rido madhabka shaaficiyada ah jumhuurkooda sidan qaba aynu tilmaamayne yidhi war dhib kuma jiro haddii lagu rido lafteeda mar hadduu kolleyba daahiroobayay maxaa dhibay ku jiro oo yidhi mar maya haddaanu bedelin dhibaata kuma jirto oo yidhi qodobka darxiga meeshaa laga saaro wاnajaasa najaasadiina waa la cafiyaya ay wayucfى waa la cafiyaya can الnajaasa alati laa yudrikuha aarf kaasoo aanay ishu gaadhayn laa yudrikuha aanay gaadhayn aarfu ay اlbasar aragu aanu gaadhayn nijaasada ishu aanay qabanayn waad hubtaa masalan bahalkii halkaa ku kaajayay ee kaadidiisu nijaasta ahayd in wax kaga soo dulduleen waad hubtaa hase yeeshee isha bani aadamku qaban mayso isha muctadilka ah isha loo jeedaana waa alcayn اlmujarada almuctadila waa isha qura oo kiyaala in lagu kordhiyo maa iyo weynayso iyo wax kale toona waa isha qura ee araggeeduna dhexdhexaadkaya manaa basarulxaad oo dadka ka duwan oo halisana maaha oo quruuxa qurayana maaha dee miskiin indhaha ka yaabyaabanna maaha waa aragga caadiga muctadelka dadka caadiga ah innaga caadigoo dee waa iska caadig waa sigis bay sigis oo sooma waaya waa ishaa kaamilka ee caadiga ah dadku waa haddii intaa dee dhaafto waxbaa waa nusqaamay qofka de hadduu yidhaahdo aniga taydu waa hayaay waaba halisba quruuraxa yaryar bay qaadaysaa habeenka qodcorka adee taas waa nooc kale kaasina waxba ku yeeli maayo marka in weynaysana lagu eego maaha in qofkan araggiisu dadka khilaafsan yaho mid halisa oo saan wax waxba arkaba inaan aragna oo gebigiisuba odhan karaya hadduu doono waxa weeye bakteriyada yaryar baan arkaya ilmaqabatayda ah anigu waan arka dee kaas waa nooc kale min karaamaatika ee naga daa ciyaarta baynu odhanaynaa waaya wa manfadi ayr shimbirta dabadeedii meeshii wax ka soo baxayeen iyo walfa'ri jiirka dabadiisi macnaa waa duburtoodii moogta manfadkuu sheegaya iyaguna markay arrintu biyo tahay oo markay doonaan hadalkaan idinka yaraynaya nijaasaadka waa lasii kala guraa qayb waxa weeye ku masalan lagu dhaafo biyaha iyo jidhkaba macfuun canha ah kuwa la saamaxayo biyo iyo jidh miday gaadhaba iyo kuwo la odhanayo biyahoo quraa lagu saamaxaa iyo kuwo la odhanayo makaankoo quraa lagu saamaxaa sida xaarshinbireedka iyo wixii la mid ah oo darqu dayrka oo kale oo ay odhanayaan jidhka hadduu kaaga dhacayo maryahaya la saamixi maayo lakin waxaa la saamaxayaa hadduu masaajidkii oo kale dee uu ku bato iyo wixii la mid ah marka waxay noqonaysaa macfuun canha waa nijaaso la iska dhaafayo oo haddii masaajidka shimbiro maydhani joogaan oo bashtaasun ka saaraan dee meesha dhib baa ka imanaya bal xitaa maryaha fii bacdi alaxyaan sidii qisadii ku dhacday imaamulbulqiini oo kale oo waxay ahdaan markay arrintu xaaja keensato waxaa dhici karta inaad haddaad doonto madhabkaagaba bedesho ila madhabku awalba diin kale ma ahayn waxa weeye inaad bedesho ayaa dhici karta lilxaaja masalo un awalbaad ijtihaadka ku gaadhaysay marba noocii madhabka si guud aad u haysatida fii kulli mas'ala marka horena inaad ka qaadanaysa maaha marka kalena waxaaba dhici kartaa dee marmarka qaarkood madhabku inuu kuu ogolyahay xitaa taad ictiqaadsanayda rumaysnayd lilxaaja inaad uga bixi karto marka imanka xarshinbiroodka oo kale makaankay ku saamaxaan shaaficiyadu laakiin jidhka iyo maryaha iyo kuma saamaxaan waqtiyada qaarkood bay waxay tilmaamaan imaamulbulqeyni oo salaad ku jira in shimbiri wax ku yaro bash siisay dee dabeedna muxuu yidhi taxambaltu waan xambaliyoobay yanaa binisbati lihadihi اlmas'ala marka waxayaan lilxaaja waad ka bixi kartaa masaladii aad shaaficiga ku ahayd nagadaa maanta xambaliyaanu lahay lakin waa inaanay rukas ahayn oo akhdu rukas waa inaanay kaa ahayn inaad meelaha waxa weeyaan jiljilicsan raadsanayso oo dee diintii hawo aad ka dhigaysataa waa inaan ahayn xaaje iyo dani waa inay kugu kaliftaa waayahay marka imanka manfadkan oo kale waxay yidhaahdaan jidhka laguma saamaxey waa biyaha waayo dee shimbirta dabadeeda waxay kaala soo doonaysaabaa dee la yaab leh iyo maryaaga iyo laakiin waxaa lagu saamaxayaa waa biyaha oo xabadii qoollayda ahaydee imanka waa idinka arko shimbiruhu meelahaasay wax kaga yara bash siiyaan intay waxa weeye si isu yaro gaabiyaan markay wax tuurayaan xagga dambe ee ay saxaradooda ridayaan dabeedna waxa laga iyadoo saa u dhigtay biyaha dushoodii inay biyaha gasho weliba had iyo jeer idinka arko markay doonto xamaamka iyo biyaha way ku yara dhex maydhataaba way ku yara gilgilisataa yara dabaalataa markay doonto marka dabadeedii yarada imanka ay wax ka dhigtay biyi bay gelisee ma aragtaa te khalaas waxba ku yeeli mayso markiiba fiqiga ha isu ad- isku adadkay inayna hoodhanin shimbirta waa tii lalahaa darqigeeda iyo waxa weeyaan saxaaradeedu waa nijaas iminkana wataa ka soo baxday biyihii yaraayee koombada ahaana wataa dhexgelisay halkaa biyi bay markaa ku dhex isdijoogto wataa biyi kharimeen saaha odhani fiqiga intaa leeg ay isku daboolin waxba kama jiraan wamanfadi daayir shimbirta dabadeediina waa macfuun canha waa saamax siiba lilma marka biyaha loo eego walfari jiirkina waa saasi leeg maantaba wax haw kala wado hadduu biyaha kaa dhex galo weysadii yar halkan aad dhigatay dha cararo waxba kuma yeelin waayo mar hadduu nool yahay waa daahir xayawaan oo dhan baa daahira marka koombadii biyaahayda halkan kuu yaallay hadduu isagoo weliba wax dhigay ku dhex dhaco yeelkadii yeelkadii ha ka sii dhex baxo uunoo iskaga weysayso dabeed walyasiiri intii yarayd ay wayucfaa waxaa la cafiyaa can alyasiiri intii yarayd ee min qubaari sirjiin digada boorhkeedii ah sirjiin digada boorhkeedii ah iyadana hugufkaa ka soo duulaya idinkan arkayoo digada imanka xitaa halka xoolaha dee ama lagu rogayo iyo digooyinkooda maxaa ka dhacaya dabeel xagaadan imanka haddaad tagto dee way kugu dhabannaaninaysa marka hadday qallalan tahay meel qallalanna la kulanto taa looma jeedo oo wax qallalan wax qallalan dee ma nijaaseeyo allahuma ilaa masaa'il ay kooban oo laba iyo saddex ay sheegaan oo ay ka mid tahay marka godmoofeed waxaan lagu shiday ay nijaas tahay oo qiiqiisu nijaas yahay waxa weeyaan moofo qallalan lagu dubaya la saaro mararkaasoo kaliya waxbay yaro sheeg sheegaan laakiin asalku waxa weeye taasi iminka mid aan idinku furfuraya maaha e wax qallalan wax qallalan ma nijaaseeyo sidaasay marka hore daabit ahaan ahlucilmigu ka dhigaan ee waxaynu u jeednaa imanka maradaadoo qoyan oo aad yaro hullaaban tahay oo qoyan hayuunbaa digadii soo agmarta adhiga dabaylunbaa kusoo dhacdo bababo kaa timi maradaadiba diga midhamkaa timi waa qoyaanoo ku dhigtay balbalaayadana waka ta laga wada hadlaya waa taa waa digadaa qoyan ama wejigaagii qoyan baabay dee kumarsanta waa tii dabayshu kugu soo yaacaysa laakiin haddaad qallalan tahay iyaduna qallalan tahay qowlan waaxidan waxba ku yeeli mayso waayahay walyasiiri intii yaraydee min qubaari sirjiin ahayd digada masalan boorhkeedii iska yaraa kaana waa macfuun canha wa su'ru lhira bisadda hambadeedii allatii taasiyoo akalad cuntay najaasata nijaase cuntay wtama jiir baktay ka soo dheragtay dhisba waa nijaase waaya uma intaa kadibna haabat inaga qarsoontay zamanan wakti oo wax tumila ay suuroobayso ay suuragal tahay wuluuquhaa inay cabtay oo afka ku jaqday fii qullatayn qullatayn oo min almaai biah wuxuu leeyahay bisadii afka ka nijaasowday waxay doonaysa nijaasaaba ha ku cuntee hadday doonto jiir baktiyabaa kusoo googoosatee ilan xayawaanku wuxuu daahir ahaa intuu nool yahay laakiin hadduu nijaasoobo de wax kooban oo aynu arki doonno laga reebi doono mooyaane waa nijaas mar hadduu baktiyo marka xayawaankii kaba dhigba inay soo cuntay iminka bahalka loo yaqaano jiirka iyadoo ilkii dhiigagu ka da-ayaanoo afka saa u kala haysa ayay inaga libidha laba u kala qaad bay leeyihin shaaficiyadii inay meelahan suuragalta yihiin biyo qullataynay inay ku jiraan foosta biyo abaa halkeer taalla biisadii waxaa dhici kartaa intay isku yara dul taagto inay afka yara gashato qurqurisay waa suure inaga libidha inagu warkeed ma qabno mashaqaana iskaga jirto oo waa min aawaafaat min aawaafiina waawaafaatki wey waa kuwaa intaa inagu dul wareegayo hawsheedii iska leeda mar hadday sidaa tahay mar hadday suuro geli karta inay afka gelisay laakiin aynaan waru haynin waxaynu ku xukumaynaa afkeedu inuu daahir yahay mar labaadka intay soo noqoto marka in yar inaga maqnaato hadday koomba biyo ahoo aad islahayd ku weysayso halkan dhigata ee afka geliso odhan mayno waa kii hadda afku sii nijaasoobay waa iskaga weysaysanayna intuu sheegaya waa intaa wa su'ri lhira bisadda su'rigeedii bimacnaa hambadeedii waa wixii ay ka tagtay allatii bisadaasiyoo akalat najaasa nijaasa cuntay uma intaa kadibna haabat libidhay ee qarsoontay zamana wakti wax tumila ayna suuroobayso wuluuqahaa inay cabtay fii qullatayn qullatayn oo min almaai biyaah xaggooda inay wax ka cabtay biyo qullataynna inay wax ka cabto afka gelisana ay suuragalta amaa haddii kale dee wax qullatayn ka yari daahirin maayaan bay leeyi marka haddaan biyaba inaa arag ay suuragal ahaynoo meeshuba waa kayn cidlaahoo oomane ah ama waxa weeye biyaha meelahan yaallaaba waa wax yar had iyo jeer qullataynku wixii ka yaray markuu wax daahirinayana wuruudulmaa'i calaa najaasa bay shardiyayaan mogta in biyuhu nijaasada ku soo arooraanoo iyagu dusha kaga yimaadaan bisadu maxay samaynaysaa iyadaa ku arooraysa markaa biyaha markiiba way nijaasanaysaa bay leeyihin xaaladaasi waxba kuu tari mayso waa madhabka madhabkaa sidaa wata faslun fii xukmi اlmaa biyaha xukumkoodii idaa waqacat fiihi najaasatu haddii ay biyihii ku dhacaan nijaaso xukumkoodii waidaa kaana almaau qullatayn biyihii hadday qullatayn yihiin oo wawaqacat ay ku dhacdo fiihi biyaha dhexdooda najaasa falaa yanjusu ma nijaasoobayo ilaa idaa tagayara ilamaa inuu isbedelo mooyaane dacmuhu dhadhankiisu aw lownuhu ama midabkiisu aw riixuhu ama urtiisu tagayuran isbedel ay isbedesho kaiiran badan aw yasiiran ama yar manaa tagayuran mulaqa wey tagayur iska sii daysanoo aan wax qeyda lahayn ama ha yaraada ama ha badnaado waidaa zaala tagayur tagayurkaasi hadduu zuulo binafsihi iskii u suulo aw bimaa'in ama biyo lagu daray ku zuulo dahura daahirowdhe walaa yadhuru mana daahiroobayo idaa zaala haddii tagayurkii ku zuulo idaa zaala tagayuru bimiskin miski hadduu ku zuulo miski cadarka aada u udgoonaa aw zacfaraanin uu ku zuulo aw jushin ama nuurad ku suulo aw turaabin ama ciidku zuulo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo biyuhu hadday qullatayn gaadhaan ile haddaanay qullatayn gaadhin iyaga iyo maayacaadka kaleba waa kii inagu yidhi in nijaasa la kulantay oo qura ku filan waayahaye biyi hadday qullatayn gaadhaan oo qullatayn fa aktar ay noqdaan nijaasada ku dhacday waxba yeeli mayso allaahuma ilaa bitaqayur mooyaane isbeddel inuu dhaca mooyaane nijaasadaa ku dhacday laa ahara laha wax raada male berkadii masalan halkan inoo ahayd haddii doofaar ku baktiyo iyo eygii xitaa ay adkaynayeen nijaasadiisu hadday ku baktiyaan waxba yeeli maayaan qunyarunbaa doofaarka ka saari mar haddaan tagayur jirin dhogortiisuna ile waa nijaase oo waa kii lahaa laba iyo saddex midhi waxaan dhaabinoo weliba ta adag markaana ay diidaan mooyaane waa kii lahaa dee ma macfuu canha maaha eh maxal dhogortiisa waad isdhaafin mar haddaanu ku googo'in oo kugu ku harhadhin waxba ku yeeli maayo mar haddaan biyihii isbedelin tagayurkumaynu iska ilaalinayna haddayse doofaarkii ku baktiyey ku qurmo oo ay isbedelaan bes waxaa daahirin karaa in ama caawa roob helo oo berkadi buuxsanto tusaale ahaan oo dabeedna tagayurkii meesha ka baxo isagiina waynu iska saari tagayurkiina meesha waa ka baxay oo biyuu markii hore salaaniya waxuun baa ku jiray berked hadday doonto waa lix salaan waa shan salaan afartii kale markay gashay khalaas waxay noqotay biyo markaa nadiif ah oo aan wax allaali waxay leeyihin jirin ighaarkan ay ku daahiroobayaan in la badiyey markaa way daahiroobayaan mar haddaan wax taqayura jirin waa daahiroobaya wuxuu kaloo inoo sheegay inay ku daahiroobi karaan haddii iskooda ay wixii uga ba'aan biyihii isbedelay baktigii iyo wixii bedelay iyo nishaasadu waxay doonaysaa ha noqotay waynu ka tuurna waa ka saarnay waana qullatayn iyo fa akar kadib baa dabaylo iyo waxbaa ku dhacayo wax neecawda iyo qoraxda iyo wax garaacaan biyihii tabtoodii bay ku noqdeen tabtoodii bay ku noqdeen waxaa la mid ah haddii iminka dee maadooyinkan ka saaraya la sameeyo laakiin kelmadda labaad b kalaynu ku keeni doona horta iyada iminka si dawda waa binafsihi iskii hadday isu bedelaan ama biyo lagu badiyo suuro saddexaad buu ka tegey oo cinda almadhab iyaduna wax daahirisa waana suurada aynu teknolojiyadda casrigaana iminka xaggiisa u riixayno waxa weeye annasxu bay yidhahdaan annasxu waa dhuris annasxu oo naasix qofkii inuu noqdo oo biyaa soo saaro dhuro oo masalan berkadii quruntay ee waxaa wax ku qurmee waad dhurtayba biyii baad dhurtay marba in baad qaadaysaa waad dhurtay markii dambaa maxaa hadhay in hoosoo saafiya ilaahay qadartiisa markaad dhogortii iyo wixiisii iyo maantaba kala waday ee marba biyihii saad inuga qaadaysa u dhuraysay ayaa baaqiga nadiif noqday nasxi bay yahdaa maanta nasxigaa waxaa la xukum noqonaya shaaficiyada tiknolojiyadda casrigaa marka lagaga saaro ee bahal filter garaynaya biyaha la geliyo waa dhuridii uun iyadii unbuu la xukun noqonaya oo haddii barkadii quruntay ee laga yaacay loo keeno qalab casriya oo markiiba maadadan urtay iyo waxaan ku jira intuu ka saaro maaha inuu ku daminayo oo meesha ku celinayo oo sidan miskigan iyo waxyaabahan dambe urta uun inoo qarinaya maaha lakiin wuu ka saaray wuu filtargaraynaya xalaali wixii ku jiray sidan caalamku iminka biyaha bullaacaadkaba dee biyo caadi oo mawsaxa uga dhigaan waxawey gebigeedaba maadada ku jirto o dhan buu garanaya sidaan biyihiiba adiga arko imika marka mawsaxa laga dhigayo maxaa la samaynaya biyihii inta maadday ka kooban yihinba waa la garanaya inta macdanooda isugu jiraanba midba in baa lagaga tegaya ina waa laga tuuraya ceelka gebigiisa marka biyihiisa saa loo soo qaado ayaa la cabiraya intaas waa inta intaas waa milix intaas waa kalsam intaas waa wixiiba inta saa loo egaa deedna intaynu ka reebnaa intaa intaana intaa ka reeb daqad baa biyi laga wada tuuraya wixii biyi ceelkii qaraarhaa qaraarhaayoo nooc macaanoo si kale a laga dhigay ila maaddooyinka waatan laga qubaaya ayaa lagu soo moolgaraynaya marka haddii nasxi lagu sameeyana cinda almadhab waa qodob saddexaad oo biyaa lagu daahiriyo mar haddii baaqigu qullatayn iyo fa agar noqonayo waa inaad wixii ka saarto oo nadiifiso dhurto oo wixii ka saafi garayso dabeedna markaad wixii ka saarto baaqiga kuu soo hadhaa mar hadduu qullatayn iyo fa agar yahay asaanu walaa tagayura wax isbedela jirin waxa weeyaan waa daahir saddexdaa weji baa lagu daahiriya labu halkan inoogu sheegay midna waynagaa ku darnay amaa haddii urtii lagu qariyo oo urtii kama bixine waa lagu asturaya oo biyihii qarmuunaaday baa gebageda miski lagu daray bahal udgoon udgoon baa lagu daray markaasaa qarmuunkiiba udgoonkii liqay didna biyiiba waa udgoon aad u bogayso ama gebigiisiba waxa lagu daray zacfaraan ama nuurad baa lagu daray si ay meesha uga saarto maadadan wax urinaysa qariban oo biyahana markiiba way kala fadhiisisaaye wixii dhooba ku jirta wixiiba ay gunta u geyso waxbay kala miirtay ma soconayso ma soconayso waayo wixii debedda looma tuurina way ku jiraan waa ku qarsoon yihin waa la asturayuun maadadii khaldaneed way ku dhex jirtaa markaa lama yeelayo intuu inoo sheegay intaa faslun fi najaasaat najaasaadka fasalkiisii haadaa maxaluhu wa mabxahu maantaba nijaasa ku dhacday nijaaso laga saaray nijaaso la cafiyey wuxuun baynu soo shubaynay moogtahay ma hiya nijaasa haddaba nijaasadan aynu maantaba dhuraynaa horta maxay tahay nijaasoy maxaa tahay had iyo jeer ahlulcilmigu daabiday isla ogol yihiin oo nijaasadu leedahay ma jirto jamiicu ahlilcilmi ilaa saddex daabid bay ugu soo dhodhoweeyaan oo qoloba mid adeegsataa madaahibtu islaamku afarta iyo kayrkoodba laakiin saddexdii daabid badooda keli mayna labada kale keenan shaaficiyadu baynu qaadanaynaa markaa shaaficiyadu waxay yidhaahdaan waa kullu mustaqdar waa wax kastoo la qurunsado oo yamnacu sixata asalaa salaada ansixideeda diida xayu laa murakisa marka wax bannaynayoo ruksaynaya aanay jirin fii xaali ikhtiyaar bay uga jeedaan mogta wax kasta oo la qurunsanayo nafta bani aadamka aanay jeclaysanayn oo salaada kuu diidaya markaanu jirin wax bannaynaya adoo ruksaynaya ma haddii wax ruksaynayaa jiraan sida faaqidu dahureynba inaad tahay mid biyo iyo ciidba waa'ay markaa nijaasadu kuu diidi mayso salaadda waad iska tukan marka haddaan wax rukso ahi jirin markay arrintu caadiga tahay wixii salaada manciye naftuna qurunsanaysa baa la yidhaahdaa nijaaso qaab koodaasaynu markaa u daynayna waxba madaahibtii kale iyo muqaaran geli mayno wanajaasaatu nijaasooyinkii waxaa ugu fiican qaabkan tirinta markaa waabuu kuu tirinaya uma nijaasooyinkaba kuu tiriyo wey maxaabaan daabitkaa guud kuugu dhiibi wanajaasaatu hiya iyadu albowl kaadidii wey kaadida waxay uga jeedaan calaa jamiic alabwaal kaadi oo dhan mid dad mid markaa dunyo iyo aduun adduunyada xoolaha oo ay dhigeen mid bahala ay dhigeen markaa ta dadka iyo bahalaha halkaa inoo dhigo muranka ugu weyne wuxuu ku jiraa ta xoolaha hilibkooda la cunayo oo imaamu shaafici qowlkiisii jadiidka ahaad oo uu nijaasada kaga dhigay iyo qowlkiisii qadiimka ahaad oo uu yidhi nijaase maaha masalada noocaasiya ayuunbaa hadal ku jiraa laakiin cinda almadhab dadka bani aadamka ah kaadidoodu waa wada nijaas ama mid fudud ha noqoto nijaasadu sida ilmi yaraaye aan laba sano gaadhinee caanamoyaan wax kala cabayn maaha macnaha kaadidiisu inay daahir tahay waa nijaas laakiin waa nijaasa khafiifa ama khafiif ha noqoto ama mid adag ha noqoto sidii tii eygo kale ama taa dhexdhexaadkii caadiga ha noqoto kaadiba cinda almadhab waxa weeye waa nijaas laakiin waxaa fiican saynu horeba usoo ishaarnay qowlka odhanaya war wixii hilibkooda la cunayo kaadidoodu nijaas ma aha qowlkaasaa fiican laakiin cinda almadhab ma aha qowlka jadiidka ah ee agtooda mashhuurka ah bacdu ahlilcilmi oo madhabka ah masalada ha rajaxeen laakiin dee qowlka ay rajaxaan mid madhabka lagu tirinaya maaha waa mid iyagu ay leeyihiin waa min ikhtiyaaraatihim walqaa'id saxaradii iyaduna waxa weeye waa nijaas warawthu digadii iyana waa nijaas walqayxu malaxdii waxba kala gurguri mayna waan iskaga socon waayo hadda inaan sharax badan idinku furo ma doonayo walqayxu malaxdii iyana waa nijaas wadamu dhiiggii marka masaladaa dhiiggu iyadu xoogaa hadalkeedu wuu ka duwan yahay sidaan u idlaaqayo oo maray biyaha ku dhacayso dee nijaasaadka kaley la mid tahay oo waa nijaas oo biyo iyo maxaa kala galay baa la odhanayaa dhiig laakiin markay maryaha iyo qofka iyo arrintu joogto way ka duwanaataa oo qofka hadday dhiiggiisa tahay waxa weeyaan waa loo cafinayaa dhib kuma jiro qolaa waxay yidhahdeen intiisa yar madhabka intaasoo quraanna u jeednaa qolana waxay war intiisa yar iyo intiisa badan waxbaa kala qaadin qofka dhaawiciisa dhiiggiisu waa waxa weeye binisbati ilayhi waa macfuun canhu waa dhiig la saamaxaya wey wax markaa nijaasaan loogu qabanaya ma amaa dhiigga ajnabigaa yaraan iyo badni loo kala eegaa qowlkaasaana ila fiican qolada sidaa odhanaysa madhabka dhexdiisa khilaaf badan kaga jiraa waaya marka dhiiggii isagu marka biyaha uu ku dhacana dhiig waa dhiig oo maxaad biyaha kala doontaa lagu odhanaya haddaad se tahay jidhku igaga dhaca waxbaa la kala eegayaa markiiba la nijaasayn maayo lagugu wada xukumi maaye nijaaso haba ahaadee miyaa la cafinaya ma noocii aan la qaban jirinba maxay noqonaysaa ma kaagiiba ma mid cid kale kaaga soo duulayba waxbaa lagu weydiinaya tafaasiil bay gelaysaa walqayu mantagii cinda almadhab iyagu isaguna waa mar hadduu calooshaba gaadhay hadduu doono isagoo saafiyaba marka dambe ha soo noqdo iska sidiisii ah oo ha la yahdo caaniyo tabtoodiiya uu soo mantagay aan waxba isbedeline waa nijaas walkhamru khamrigiina waa nijaas cinda almadhab wanabiidu nabiidkiina waa nijaas iyo walmuskiru ay bimacnaa wa kullu muskirin iyo wax kastoo wax sakhraamiya cinda almadhab waa nijaas haddi waa masale khilaaf badan khamriga iyo intanuu sheegaya cinda madaahib اlukhra waa masale khilaaf badan naftuna waaba u iilan kartaa dhinaca qoladana nijaasma laakiin maanta madhabkii baynu joognaayo waxa weeye ibtidaa'ina ahoo bilow ahoo dalabada dhegaysanaysaana rag badan aan fiqiguba laga yaabo kii koobaad inuu yahayo waxba hadal kusii furi mayne intaasiba waa nijaas weynay walkalbu eygii isaguna waa nijaas isaga nolol iyo geeri midna looma eegin waa ey eyow ey mata walkhinziiru doofaarkii isaguna waa nijaas iyo wa farcu axadihimaa midkood faraciisu bixayawaani daahir uu ka dhalo ama iyagu iska dhalaan macnaa midkood faraciisa maxaa looga jeedaa waa wuxuu masalan doofaar ey ka dhalo ama ey doofaar ka dhalo ama midkood xayawaan kaloo daahira bani aadamna ha noqdee uu ka dhalo waa kaa laakiin waxay yidhaahdaan waxa uu bani aadamka ka dhalo hadday dhacdaba de hortu fuqahadu hadanimo sahlan maaha iyo ku dhuuman iminka maaragten gaaladiioo dee eydii dee iskala wada dee waxaynaan garanay sharabaadada naga bixi leh waa horta ma aragtee oo dumarkoodi iyo dee isagii say isku yihiin aan la garanay ila farsamaa dhici karta oo waxbaa si noqon kara inay wax kala dhalayaan waruma hayne waayo fuqahadu waxay yidhahdeen hadday xitaa wax kala dhalaan oo masalan qofka bani aadamka ahi wuxuu dhalo jaanibkiisaa la rajaxaa qofka bani aadamka ahi wuxuu dhalo xataa eynaha ka dhalee inkastay fii bacdi almasaa'il ka reebaan lakiin jaanibkaa la rajaxaa bani aadamnimada oo walaqad karabnaa bani aadama ah hataa ayna ha u ekaade eh xukma bani aadam baa la siiyaa masaa'il bay hadhow isa sii weydiiyaan maxaa laga yeelaya laakiin haddii gabadhii ey iyo balaayo is arkaan ama si kaleba ha loogu mudo nimankan dee technolojiyadda imankale waxbaanu beeraynaa si kaleba ey ha ugu soo mudeene waxa ay dhashaa waxa uu la siinayaa xukun bani aadam haddii taa ey baa xataa ka dhala xukun bani aadam baa la siinaya salaaddii wuu ku tujinayaaba ka war ina ey baa ka- salaaddii ku tujinaya aryaare oo qadaagii waa gelayaaba iyo wilaayaadkii iyo mas-uuliyaddii waa loo dhiibay marka jaanibkana la rajaxaya waayahay haddii laba ey wax kala dhalaana uu bani aadam noqdana iyagaa la rajaxaya bani aadamnimadiisa waxbay nagama qoseeyaan ey ey wuxuu ka dhalaa qaab bani aadamna ha noqde hadduu doona bani aadam halkaas ka soo taagana ha noqde waar eyga haleeshii marka fiqi badan baa meesha ku jira wa farcu axadihima labadooda midkood wixii uu ka dhala bixayaa waana daahir bani aadamkii un baynu qaab kala siinay ma aragtaa bani aadamkii un baynu qaab kala siinay wاlmaytatu baktigii iyo wa shacruhaa dhogorteedii iyo wa riishuhaa baalkeedii iyo wa jilduhaa harageedii iyo wa jamiicu أجزaaئiha qaybaheedu siday u dhan yihiin marka ma- madaahibta ahlulcilmiga ee lafaha iyo ka soo reebi jira odhan jira lafaha baktigu nijaas maaha iyo dhogorta baktigu nijaas maaha ee wixii gowracu xalaalayn jiray uunbaa awalba nijaasoobaya qoladii shaaficiyadu maaha ee la soco dad kutub kale ku soo dhigatay shaaficiyadii waa tan iyagu waxay leeyihiin baktiga waa bijumlatihi bakti waa nijaas marka la yahdo hanagu kala gurin bay leeyihiin waxa weeyaan maroodi baktiyey baan bahal ka gooso maxaa ka goranayaa een, foolal iyo lafaan sidan kala odhanayaa iyo bilaayaan kala guraya waxba hanagu kala gurin bay leeyihiin war bakti israaci bakti waa bakti bakti hanagu kala gurin waayo wixii daruura keenta ama muwaji kale ku banaanaada waa nooc kale waa masale kale laakiin min xaysu اlasli hanagu kala gurin madaahibta qayb kala guraysaana waa jirtaa wlmadyu madidii waa biyaha yaree qofku markuu hamadoodo biyahan yare cadee ka imanaya farta ku dhigaya iyo walwadyu waa tii aynu lahayn qaadwalaa ku wareeray wadidii waa tan qofku markuu kaajo dabadii timaada manidii oo tabteedii ah oo kale weeyaan oo waxay kaga duwan tahay aanad garanay laakiin ay kaga duwan tahay inaanay boodboodkii lahayn manidu ay boodbood ku soo baxaysay oo macaansigii aanay lahayn oo urtiina aanay lahayn saddexdii qodobee lagu garan jiray ugu muhiimsanaa male wabeladaa iska qubanaysa una daadanaysa oo manidii oo tabteedii aana ah kaadida dabadeedna imanaysa ee qofkii iska fadhiya aan iska soo qubanay ta noocaasiyana wadyi baa la yahdaa ama shaksigu rag ha noqdo ama dumar ha noqdo waliba raggay u badanta kuwaasina waa nijaas oo madiduna waa nijaas oo marada meeshii ay marsanto waa laga maydhaya wadiduna waa saasi le midkoodna laakiin maydhi waa jibin maysi meeshay gaadhaa bay nijaasiinaysa wa maniyulkelbi eyga manidiisi iyo walkhinziiri doofaarka manidiisi iyaguna waa nijaas iyo walabanu caanaha maa laa yu'kalu hayra alaadamiyi wixii aan hilibkiisa la cunin oo aan bani aadamka ka ahayn caanihiisu waa nijaas cinda almadhab sidaasi bay noqonaysaa ay mada- madhabka ka mid ahay si kaleba ha mareene laakiin cinda almadhab waa sidaa masaladu madhabka shaaficiya wuxuu qabaa caanaha wixii aan la cunin hilibkooda inay nijaas yihiin bal waa qowl jumhuur inay nijaas yihiin wixii aan ka ahayn bani aadamka waayo bani aadamka hilibkiisa lama cuno laakiin caanihiisu waa daahir biyo aad ku weysaysanaysa haddii gabadhu ay ku dhiijiso naaskeeda oo caani ku daadiso waxba dhibaato kuma jirto waad ku weysaysanaysa waa daahir wey waaya wa maytat اlaadamiyi bani aadamkii iyadaan gaal iyo muslim loo kala qaadin bani aadamka dhimashadiisa iyo meydkiisu isna waa daahir waayo sidiisuu karaamo bani aadamku isaga leeyahay oo loo qiimeeyey marka waxa weeye wejiga asaxa ah waxay noqonaysaa inuu noqdo daahir wasamaki kalluunkii iyo waljaraadi ayaxi itifaaqan maydka bani aadamka cala alasax baynu nihi lakin kan itifaaqan baynu nihi daahiraatun iyaguna waa daahir buuyi wa maytatu laadamiy aadamiga markaa kiisii dhintay iyo wasamaki kalluunka iyo waljaraadi ayaxa daahiraatun intuba waa daahir intuba waa daahir waxaa kaloo la mid noqonaya wixii xukmu dakaat la siiyo macnaha xukum wax la gowracay wixii la siiyaana haddii la doono yaan la gowricine iyana waa la mid oo sida kii aynu ugaadha u dirnay ee nidhi eyga qabo ama shimbirtii wax ugaadhaysay aynu ku nidhi qabo ee intay u tagtay ay dhabannaanisay ee bakhtiyey diliddaa ay dishay baa muxuu yahay ka dakaati oo kale wey waa gowrac oo kale laakiin markaynu saa u egno dee wixii wa isku malaasan yahay marka maxaa xalaal noqonaya isagii oo dhan xitaa dhiiggiisii masfuuxa ahaa ee xaaraanta ahaan jiray marka la gowraco dhiiggii xawdaa kuri jiray wixii baa waa isku xalaaloobaya waana isku daahiroobaya dhiiggaasi markiis hore waa nijaas laakiin maanta wixii baa isku daahir waana isku xalaal oo mar haddaynu qaban nidhi oo uu midhba muu cunina miisaanunbuu ku qabtay ila hadduu cuno xalaaloobima maayo dig buu kaga siiyey hadhow baynu hellay isaga oo baktiyey oo nafta ka saaray dilidanaa gowrac la xukuna marka wixii aynu gowrac haleeshiinsan haleelshiinana waa la mid waxaa la mid oo kale awrkii carare ama tuludii albaciiru lnaad markaynu wax ku gannay ama xabadaa noqda waxay doonaysaa inu meel lagaga dhuftay meeshaasibaa xukmu dakaat siinaysa wixii xukmu dakaat aynu siinayna iyana waa la mid iyana waa la mid oo waxaynu odhanaynaa waa daahir kullu haadaa waa daahir wixii xukmu dakaat aynu siinayna waa daahir dee gawrucu isagu le waa sheeke iska gaarahe kan kalena xukumkii gawrucu leeyahy ka gudub waaya waاljuزء اlmunfasil qaybtii ka soo soocantay wاljuزءu qaybtii almunfasilu ka soo soocantay min kayr اlaadamiy aadami waxaan ahayn iyo wasamaki kalluun waxaan ahayn iyo waljaraadi ayax wixii aan ahayn najisu nijaas weey halkanna wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maalan saddex shay oo baktiyey ayuu inagu yidhi waa daahir bani aadamkii kalluunkii iyo ayaxii mid kastaaba waa daahir baabkan muxuu ku keenayaa wuxuu ku keenayaa dee nijaasaadkiina wuu inoo caddaynayaa biyihii aynu ku dahaaro qaadanaynayna dee maxaynu odhanaynaa maxay yeelayaa haddii maydka gacantiisa la geliyo biyahaagii aad ku weysaysanaysa aad maydka gacantiisa soo qaba lagaaga dhex rido dee miyay kaa nijaasaynaysaa jawaabtu waa maya haddii ayax baktiyey lagaaga guro biyihii hebelow ka carar biyihii ayax baanu ku daadina hadduu doono urtaba ha bedelo waxbayna kama qoseeyaan waxaad doonaysaa daahir baan ku dartaye maxaa uu yeelaya allahuma ilaa wix baynu maraqda isu bedelo sheekadu ba isbedesho mooyaane oo markaana nijaasoobi maaye laakiin dee magacii baa bedelmaya oo biyanimadii bay dhaafaya weji kaloo dhaca mooyaane waxbayna kama qoseeyaan waana ku weysaysana ka carar hadduu ku yahdo intuu bakti miidhan kuugu guro waxaynu odhanayna adeer baktigan aad ku guraysaa waa daahir anigoo kale cidlo lagama didsadee baktigan aad ku gurtay waa daahir weliba ma cunaa isagii biyahaba ma isku wadaa waxba dhibaato kuma jirto markaasi awadeed wuxuu ina leeyahay hadduu nool yahayna waayo xoolaha wixii laga soo jaro isagoo shayga nool bakti baa la yidhahdaa mogta marka wuxuu ku leeyahay hayaxii haddaad addin yar ka goosato oo uu baaqiga duulo kaa cararo iyo bahalkii la odhan jiray kalluunka haddaad in ka goosato oo intii kale badda kaa gasho intiisani waa daahir la cunayaan dhib ku jira bani aadamkii isagoo nool haddii gacan laga jaro ama wax la mida oo gacantii yareeda laga soo gooyo waysada lagaaga rido ka saara waxataa warnagadaa dadka dhintay aan nagu keenin marsu ku adeer ma dhiman uu nool yahay wallahi waa ninkan qoslaya hadalka badan leh gacantiisa intiisa yar inaga daay waaye haba noolaaday waaye inaga daa waa daahir waxaa laga soo gooyey hadduu si xoolo nool ka soo jaro ka waran oo baridii oo neef nool laga soo jaro waa bakti wey waa bakti wey marka ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan oo qaacid ahaan ka dhigaan aljus lmunfasil min alxayawaani xukmu xukmu maytatih waxay yidhahdaan aljus lmunfasil qaybta ka soo soocanta min alxayawaani noole wixii ka soo go-e ka soo soocmaa xukmuhu xukmu maytatihi xukumkiisa waxaa laga dhigaa waxaa isagoo nool la soo jaray xukmu maytatihi marka xitaa mandheertii oo kale waa wax ka soo go-ay qofkii oo meesha ka soo baxay iyo ilmaha iyo waxyaabahaasoo dhani waa wada daahir xitaa mandheertu fi lasax waa daahir waay waa cad dhan oo meesha qof dhan ka soo baxay oo ka yeelkadii waxa weeyaan waa daahir wey waa daahir wey waaya ya min gayr اlaadamiyi idinka muxuu yihi wاljuزء almunfasil ha kayga laftaydu ha wuu ku daraya min gayr اlaadamiyi min gayr اlaadamiyi oo bani aadamkii aan ahayn waayahay marka dee saddexdanu ka reebay marka maxaa ishkaal geli kara eg wuxuu kugu yidhi wاljus اlmunfasil wixii ka soo soocma juska iyo qeybta almunfasila ka soo soocanta min kayr اlaadamiyi aadami wixii aan ahayn waa aadamiga wixii ka duwan aadamiga tiisa halkaa idhig wey isagu xukmu dee ayuu qaadanaya waa daahir waana innagan qaacidada guudba sheegayna wixii ka soo soocma oo aan cid aan bani aadam ahayn ka soo soocma iyo ayax waxaan ahayn ka soo soocma iyo kalluun najisun weeyi amaa wixii bani aadam ka soo soocma ama kalluun ka soo soocma ama jaraad ka soo soocma fa daahirun soo waadix ma waayah ila shacra alma'kuuli intaasuu ka soo reebay wixii xayawaanaadka kale ka soo soocmay ilaa shacra alma'kuuli ilamaa wixii hilibkiisa la cunayay dhogortiisii mooyaane iyo wariishuhu iyo wariishahu iyo wariishahu ilaa shacra alma'kuuli iyo wariishahu waxa weeye baalashiisii mooyaane iyo wawabarahu gaaleemadiisii mooyaane geela dhogortiisii iyo wasuufahu ariga siiba idaha iyo waxa weya dhogortoodii mooyaane iyo walmiska miskigii mooyaane bahashan deerada loo yaqaano miskigan halkan xundhurta agteeda maasha oo kale ah ee ka soo baxda mooyaane iyo wanaafijatahu qoobkiisii ama galkiisii ay ku jirtay mooyaane ya wafaaratahu waa sax lafdiga faara marka horeba asal ahaan layaa laakiin kani wa naafijatahu naafijatahu buu odhanay ay yacni faratahu wey waayah wuxuu inagu yidhi qaacido muhima buu ina siiyey wuxuu inagu yidhi wixii wax nool ka soo soocma xayawaan nool eeg bakti wa inagii israacinay isagi iyo dhogortiisa iyo wixiisaba inagii meel kusoo tuurnay ilamaa wixii yaraa ee aan tin iyo labadi waxa ahaaye dabiya inaan kaga dhacay weji kale ahayn lakin wa inagii isaga meel baynu ku tiirinay bakti iyo umuurihiisa hadda nolol baynu ka wada hadlaynaa wixii noo nool wixii ka soo go-a waxaa noolee wax ka soo go-een mar haddaanu bani aadam ahayn min khayrlaadamiy waa keena leh ee aan bani aadam iyo kuwii macnaha baktigoodu daahirka ahaa ahayn haddaad si kale u tahaydna ile waa kii saddex mayto inuu intuu inoo soo sheegay yidhi daahiraatu wixii kuwa aan idhi aan waa daahir aan ahayn oo min kayr اlaadamiy wasamaka waljaraad saddexdaa aan ka ahayn horta waa nijaas buu kugu yihi wax nool wixii laga soo jaraa waa nijaas qaacidadaasuu ku siiyey wax nool wixii laga soo gooye aan saddexdaa ahayn nijaas dheh markuu intaa kuu dhiibay buu damcay inuu wax ka reebo haddaba oo kugu yihi war masalada saa ha u itlaaqine aan wax ka soo reebo markaasaa tidhi wax ka soo reeb waaye markaasuu kugu yihi wixii hilibkooda la cunayay dhogortiisa oo iminka ariga halkaa iska daaqaya dhogorta inta laga xiirto marya waa laga samaysan karaya wixii loo baahdo waa daahir haddii xitaa dhogorta inta in ka soo xiirto aad biyaha kaga rido dee ma nijaasoobaya bal naga daa dhogortuunbaad odhanaysa marka wuxuu kugu yihi ilaa shacra alma'kuuli wixii hilibkiisa la cunayey isagoo nool dhogor laga soo jaray mooyaane iyo wariishow baalashii masalan digaaga iyo waxay la mida iyo wabarkuna waa dhogortii wabaruhu waa wabarahu waa dhogortii geela gaaleemada somaydaanana geelu ba hal buste la moodo uu saa u yaacayo gaaleemadu xoray baa kugu hilaacaa waaya gaaleemada iyo dhogortaa geela iyo wasuufahu masalan ariga dhogortiisii oo kale ama riya ha noqdeen ama ida ha noqdeen farqi ma leh wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaatan wamataacan ilaa xiin waayahay iyo intaasiba wuxuu leeyahay waa daahir ari dhogor laga soo xiri waxaasi waa daahir waa wax nooloo wax laga soo jaray ee wax baktiyey maaha iyo walmiska miskigan laguu sheegayaa deerada meeshan xundhurta agteeda ayay yidhaahdaan wax maal weyn oo kale abaa ka soo baxda miskiga la sheegaya waa kaa maasha weyn ee halkaa ka soo baxdaa waxay halkaa laalaadabaa maantaba neefka wixii maxaa deeradii la ordo dabyadii maantaba saa ula wareegto wixii la wadaba marka dambuunbuu ka go'aa markaa dhiigga halkaa ku jira ee miskiga ah ee deeradaa nool ka soo godhacday iyo fa'radeeda oo ah galkanay ku jirto ile waxaan galba haya e dhiig qubanayo fadhadhaqle maaha waa qoob dhan bay iskaga jirtaa wax maal oo kale ah weeye labadaasina waa daahir waa la isticmaalaya waa daahir labadaasina waa daahir intuu inoo sheegay waa intaa inta meesha inoogu taallaa waa intaa wadaadow haddaba halkeeda ha inoo joogto xilligeenni waa dhacaye wainfaxata umiyidii qora oo kaygu ma qoraye infaxada ma qoraye anfixa ama infaxa infaxatahu ya wanaafijatahu waa farada moogta wainfaxatahu wanaafijatahu naafijadu waa waa waa bahashan hore aynu sheegaynay iyo faradii wasku macne laakiin waxa weeyaan miyuu wax kale miyuu idii macnaynay wax kale idinku macneeyey ha de waa sidii aan kuu sheegay waaya ma waa intaynu si la sheegnay laakiin infaxada waxaa la yahdaa ufawaxareed bay odhan jireen wadaadadii manhaajka noo dhigi jiray ufawaxareed ufawaxareedna waxay uga jeedaan waa baacuga baacuga mayla garanaysa af soomaaliga baacuga waxaa la yahdaa maqasha yaryar caloosheeda marka caloosha maqasha yaryar ee caanuhu un galeen halkaa caanuhu gelayaan waliba wax yara casuusoo si kalana ku jiraan bay yahdaa halka noocaasi ah baacugaa yaree xoolaha maqasha yaryar ee weli aan caana baran iyaduna waa daahir iyaduna waa daahir waa caanaha marka wixii uurku jirtay dee uuskaya waxaasi marka kale waxbuu nijaaseeyaa moogta laakiin iminka nijaas maaha waa daahir oo haddii neefkii yaraa la gowraco infaxadiisana waa lala baxaya infaxatahu waa caanaha maqasha ku jira meeshaydaa yar baacugeedaa yar oo fawaxarood saas inagu odhan jiri soomaaligaas iyagun baa noo yaqaane raggii manhaajkana bare ilaahay ha u naxariiste khayrnaasiiye waayahay bal hadda halkeeda ha inoo joogto xilligeena waa dhacay wallahu subxaanahu wa tacala aclam